war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda mareykanka ayaa lagu sheegay in xabsiga sumcadda xun ee gontanamo bay laga sii daayey mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta ah oo halkaasi lagu tacdiibinayay ku dhowaad labaatan sano oo xiriir ah wargeeska washington bosti ayaa warbixin uu daawacay ku sheegay in maxamed cabdi maalig baajuubu oo ka mid ahaa muslimiinta kasoo jeeda dalka kenya muddo toddoba iyo toban sano ahna ku xirnaa xabsiga ayaa lagu waayey dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey kaasoo ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xabsigan fadaaxada ku cambaxay ee gontanamo bay oo ku yaala gacanka kuuba ayuu maraykan ku dhisay sannadii labada kun iyo kowdii kolkaasoo uu iclaamiyey xamlo ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa dowladda maraykanka ayaa xilligaasi duulaano guracan ku qaaday guud ahaan dhulalka muslimiinta gaar ahaan afghanistan iyo ciraaq xabsiga guantanamo ayaa gudihiisa ay ka dhacaan gaboodfallo aad u daran oo ka dhan ah maxaabiista muslimiinta waxa uuna bannaanka soo dhigay tallaabada guracan ay ku kacayso dowladda maraykanka oo ku cambaxday gumaadka ay ciidankeeda kula kacayaan dadka muslimiinta ah